إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaynu bilaabaynaa risaalo kooban oo cilmi badani uu ku sugan yahay aadna u qiimo badan risaaladan waxaa qoray ama alifay caalim jaliilah oo ay culimmadu ku tiriyaan oo ay culimmadu ku tiriyaan cilmiga marka la dhegaysanayo waa la aamusaa oo ay cilmadu culimmadu ku tiriyaan inuu yahay ninaan zamankiisa aanu jirin cid kula mid ahayd xagga cilmiga iyo dakaaga iyo tafanunka zaman mutaqadima ayaa la qoray risaaladan iyo wakti hore caalimka qoray wuxuu dhintay shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijiriga waa risaalo mukhtasara oo kooban lagana dhar tiray ama aanay la soconin masaa-isha ku taalla adiladooda sida badan lama socoto wuxuu ku talagalay inuu inuu noqdo mukhtasar kooban oo aanu adilada ku sheegin inkastuu mararka qaarkood tilmaamayo risaaladani waxyaabaha miisooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah waa waadixatu alcibaara waa risaalo cibaaradeedu uu cad yahay waxaana loo qoray qaab fusuul istaba socota ah oo uu isu raaciy wuxuu israaciyey sheekhu wixii israaci karaya wuu israaciyey haba kala badnaadaan fusuushaasi iyo qaybaha uu qeybiye xagga dherarka iyo gaabnida labiyo labaatan fasal bay ka koobantay waxyaabaha ahamiyadda risaaladani ay leedahay ama aan u dooranay waxaa ka mid a waxay koobsatay cilmi aada u badan waxaa ku yaalla ama ay koobsatay wax ka badan boqol iyo soddon nooc oo aadaabta iyo akhlaaqda ka mid a hadday tahay aadaabta salaanta iyo musaafaxada iyo labada qofa muslimka markay kulmaan istiidaanka iyo maaragtay qofku inaanu iska gelin guri aan gurigiisi ahayn aadaabta mashiga iyo socodka sidee buu qofka muslimka u soconayaa dadka si uula fadhiisanayaa maxaa uu xidhanayaa maxaa ziine ee bannaan inuu bannaanka ula baxo ama dadka u muujiyo aadaabta cunidda iyo cabbitaanka iyo hurdada masaajidada iyo axkaamta ku tacalluqda imaatinkooda wax ka mid a casuumadaha qofku marka uu tegayo iyo aadabta looga baahan yahay ciyaadat lmariid qofka buka iyo soo booqashadiisa iyo axkaamtiisa wax ka mid a masaa-isha kiibada iyo xanta iyo namiimada wax ka mid a libaaska uu qofku xidhanayo maxaa bannaan in la xidho maxaanse bannaanayn iyo axkaamta ku tacalluqda suwarka dhar suwar le ma la xidhan karaa suwar guriga ma la dhigan karaa axkaamta tadaawiga iyo isdaweynta maxaa la isku daweeyaa maxaase la iska daweeyaa iyo wixii ku tacalluqa biru lwaalideynka ma qofku khaatam ma xidhan karaa hadduu xidhan karo sidee buu u xidhan karaa waxyaabaha xayawaanaadka guryaha kula jooga ee guryaha kugula nool layntoodu ma banaan tahay mise ma banaana nooceeda bay layntoodu banaan tahay waxa weeya noocebaanaysaa banaanayn masaa'il aada u badan oo baabkaa ku saabsan oo sunanulfitra ku saabsan ayuu sheekhu ka hadlay waanan arki doonaa runtii waa risaalo yar oo kooban laakiin cilmi aada iyo aada u badani uu dhexdeeda ku jiro risaaladan caalimka alifay sida aad ka aragto sida aad ku aragto waxa weeyaan khilaafka saraba ama jaldiga saraba ku qoran waxaa la yidhaahdaa abulwafaa cali bni caqiil ibn maxamed ibn caqiil albaghdadi almuqri alfaqiih alusuli waxa u ahaa caalim cilmi badan bal culamada qaarkood waxay yidhahdeen sheekhu lxanaabila u bixiyeen waxa uu dhintay cafwan waxa uu dhashay afar boqol iyo koob iyo soddonkii hijirga bisha jumaadu thaniya la yidhaahdo ama jumaadu thani ayuu dhit ayuu dhin ayuu dhashay cilmiga wuxuu ka qaatay culimo badan oo kala duduwan ayuu cilmiga ka qaatay oo rag iyo dumarba leh waxaa ka mid ah qaadi abu yacla abu isxaaq ashiraazi abu nasr bnu sabaaq abu bakr bn bardan waxaa ka mid ah abu bakr alkhatiib iyo keyrkood ardaydiisa waxaa ka mid ahaa rag culimo ah oo macruufiin ah sida mubaarak ibnu kamil oo loo yaqaano ibnu khafaaf maxamed ibn nasir ibn maxamed aslam assulami almuxadith abulfadl iyo kuwo lamid ah waxa uu ahaa caalim lagu tiriyo culimada mujtahidiinta ah ee madhabka xanaabilada oo madhab imaam axmed ibnu xambal ah looga dambeeyo walihada abuu sheekh islam ibn taymiya mar la weydiiyey masaa-isha khilaafka madhabka xanaabilada kutubta loo noqonayo ama la ictimaadayo waxa uu sheegay kitaab uu leeyahy ibnu caqiil oo cumad ladila la yidhaahdo waxay culimada qaarkood yidhaaheen intahat ilayhi ari'aasatu fi lusuuli walfuruuc madaxtinimada cilmi ninay isaga ku maaragtay ururtay ayuu ahaa oo mujtahid ah waacidna ah oo maaragtay dadka aada u waaniya wacdigiisana dadku aaday ugu intifaaceen ugu intifaacaan ibnu caqiil waxau ihi ibnu rajab waxa uu ahaa kathiira atacdiim lilimaami axmeda wa asxaabih nin aada u weyneeya imaamu ahli sunna imaam axmed xambal iyo ardaydiisa oo aan xaggooda laga marin cidda imaam axmed wax ka sheegtana aada buu u radin jiray waxa uu leeyahy ibnu rajab kaana yatakalam kana maca dalika yatakalamu kahiira bilisan اlijtihaadi wاtarjix waitibaaci daliil aladi yadharu lah isagoo madhabkii xanaabilada wax ku bartay madhabkaana culimadiisa lagu tiriyo aadna ugu tafanunay madhabkaas haddana markuu masaa'il madhabkaa ka midi ay daliilka khilaafto waxa uu ahaa mid daliilka raaca kuna hadla lisaanka ijtihaadka iyo tarjiixa iyo itibaacu daliilka oo daliilka raaco masaa-isha culimmadu isku khilaafaan walow madhabka xanaabilada haba ka madhab dhiganaya eh marka laga raajix noqdo ama waxa weeyaan maaragtay ijtihaadkiisu uu uu keeno in madhabkaasi aanu masaladaa ku saxsanayn mid ka tago oo daliilka raaca ayuu ahaa wa yaquulu wuxuu odhan jiray alwaajibu itibaacu daliil latibaacu axmed waajibku waxa weeyaan in daliilka la raaco in axmed la raaco ma aha waajibku waa saasuu odhan jiray culimada islaamka ee sunnadae lamidka ahayna sidaas ay ahaayeen oo waxay ahaayeen markii masale la isku khilaafo masaladaana culimadu aqwaal ay ka yeeshaan adiladu ciddii ay xoojinaysa ayay raaci jireen oo daliilkay raaci jireen walow madhabka shaaficiyada waxa ku barto ama ha haysto oo ha ka madhab dhiganayo ama madhabka xanaabilada waxa weeyaan xambali ha ahaado ama xanafi ha ahaado ama maaliki ha ahaado culimada sunnada madaahibtaas wax ku baratay ama waxa weeyaan madaahibta ku abtirsan jiray waxaa lagu yaqaanay in marka madhabku uu daliilka khilaafo inay daliilka raaci jireen kitaabka iyo sunnada oo ay madhabka ka tegi jireen oo aanay ku dhegi jirin oo odhan jirin aniga waxay iigu dhan tahay halka sheekhaygu iyo waxa sheekhaygu ama madhabkaygu uu yahay waajibkuna waa caynkaas masaladaasna masalo ahlulcilmigu ay taxriiriyaan weeye culimada madaahibtalena waxaa laga soo naqliyay mid kasta oo kamid a inuu yidhi waxa weeyaan waajib waxaa in daliilka la raaco oo aan qowlkayga ah yani waxa weeyaan la qaadanin idaa khaalafa qawlii waxa weeyaan hadduu qowlkaygu khilaafo kitaabka iyo sunnada ka tago oo curdal xayd yani waxa weeyaan gidaarka ku dhufta oo maaragtay faraha ka qaada waxaa ka sugan aimada qaarkood inay yidhaahdeen yani waxa weeye haddee aada aragto qowlkayga oo khilaafay kitaabka iyo sunnada qowlkayga waxaad ku dhufataa gidaarka gidaarka ku dhufo qowlkayga sidaa inay yidhaahdeen ayaa aimada qaarkood ka sugan raximahum ullah imaamu malik waxaa ka sugan inuu yidhi qof kasta qowlkiisa waxna waa laga qaataa waxna waa laga tagaa ilaa rasuulka ilahay mooyaane sal alla alay slam rasuulka ilahay qowlkiisu waa xuja soo ma qowlka ilaahayna waa la mid oo dee kitaabka iyo sunnadu xujay sidooda u yihiin oo daatadooda xujo u yihiin sidaa awgeed iyaga waxa weeyaan waajib litibaac weeyo in laga tagaa midaan banaanayn weeye midaan banaanayn weeye ha maad markaasaa ogaato caalimkani culimadu waxay sheegeen inuu ilaahay ku manaystay waxa la yidhaha dakaa iyo maskax badnaan khaariq ah oo min adkiyaai alcaalam dadkii caalamka soo maray dadkii ugu dakaaga badnaa ugu maskaxda badnaa ugu tafa fitnada badnaa ayuu ka mid ahaa bay yidhahaan culimadu hase yeeshee waxa uu lahaa masaa-il uu la infiraaday oo maaragtay uu madhabka ku khilaafay waxaana ka mid a masaa-ishaas imaamkani waxa uu ku tegey masaa'ilku ku tegey waxaa ka mid a qofka salaad masjid soo gala ee safuuftiyo buuxda yimaada ee aan safka cid yacni safkii isaga safuuftii hore o dhami way buuxdaa ma saf buu isagu kelidii samaynayaa oo banaanka haddan buu ku tukanayaa mise waxa weeyaan si kaleu samaynaya oo masale culimadu ay ka hadlaan waxa uu leeyahay imaamkan waxyaabaa laga soo wariyay waxaa ka mid a qofku salaatu lfadi fi salaati ljanaaza wuxuu leeyahay salaada salaatuljanaaza la yidhaaho la yaqaano in salaad jamc lagu tukada ay tahay qofku kelidii buu tukan karaa salaatuljanaaza ku leeyahay masaa'ilku la infiraaday ee aan lagu raacin ayay ka mid tahay waxaa ka mid a inuu yidhi dumarka waxa uba uma banaana inay xariirta isticmaalaan inay xidhanayaan mooyaane haddii aanay hadday xidhanayaan oo dharaka ay xidhanayaan inuu xariir noqdo wax dhibi kuma sugna buuri laakiin hadday ama goglanayaan ama maaragtay barkimooyin iyo wax lamida ka dhiganayaan uma banaano buuri xariirta dumarka loo baneeyay waxa weeyaan keliya haddii ay xidhanayaan masaladaasina sidaas ma aha sida aynu sheegi doono marka waxyaaba masaa'il oo iska infiraada oo uu la infiraaday ayuu leeyahay sida culimadu sheegaan mualafaadkiisa waxaa ka mid a ibnu caqiil mualafaad badan buu leeyahay qaar fiqiya qaar zuhdiya qaar caqaa'id ah ayuu leeyahay waxaa ka mid a mualafaadkiisa kitaab la dhaha alirshaad fi usuuliddiin waxaa ka mid a kitaab la dhaha alintisaar liahli lxadiis waxaa ka mid a risaalada aynu hayno waxaa ka mid a kitaab la dhaha axaadiisu su-ila canha fa ajaab yani risaalo noocaas ah waxaa ka mid a cumdat ladilla kitaabka la yidhaahdo waxaa ka mid ah alfusuul fi lfiqi kitaab la yidhaahdo kutub badan oo kuwaasi ay ka mid yihiin ayuu leeyahay ibnu caqiil waxay culimadu runtii ku tilmaameen sidaa aynu sheegnay inuu min adkiyaa innaas yahay waxau ibnu jawsi yihi fariidu fanihi wa imaamu casrihi kaana xasana suura daahira almaxaasin waxa uu yihi sheekh islam taymiya mar la weydiiyey waa ibnu waxa uu yihi ibnu ibnu jawsi wa kana ibnu caqiil qawiya diyaana nin diin badan buu ahaa xaafidan lilxuduud xuduudda sharciga ilaaliya wa kana kariiman yunfiqu maa yajid nin deeqsiyu ahaa ee wuxuu haysto bixiya walam yukhallif siwa kutubihi wa hiyaabi badani kamanuu tegin ilaa dharkuu xidhnaa iyo kutubtiisii mooyaane wuxuu arkaba wixii soo gale kaleba waa bixin jiray sheekh islam taymiya wuxuu yihi kana ibnu caqiil min adkiyaa alcaalam dahabi wuxuu yihi axad alaclaam wa fardu zamanihi cilman wanaqlan wadakaan watafanunan way isu tegaysa hadallada dhammaantood waxa u yihi kana yatawaqadu dakaan wa kana baxra macaarif wa kanza fadaa'il abi tahir asilifi asilafi waxau yihi ma ra- ma ra'at caynaya labadada indhood may arag mithla abilwafa ibnu caqiil alfaqiih ma ninkaa nin lamida man arag maa kana axadun yaqdiru an yatakalama macahu in cidi la hadasho oo qof la murmo muu awoodi jirin likhasaarati cilmihi cilmi badnaantiisa iyo wa xusni iiraadihi hadalkiisa sida maaragtay hadalka uu dhigayo wanaageeda iyo qurxi quruxdeeda iyo wa balaagati kalaamihi wa quwati xujati nin aftahanu ahaa nin xujo badan buu ahaa ibnu rajab wuxuu yihi kana ibnu caqiil raximahu llah cadiima alxurma waafid aljilla cinda alkhulafaa'i walmuluuk ninay madaxda iyo khulafadii muslimiintu ay qadariyaan bu ahaa shahman miqdaaman bu ahaa geesi soo majeesta yuwaajihu akaabira bilinkaari bilafdi wakhat ciddii uu munkar ku arko waa u diidi jiray ciday doonaanba ha noqdaane waxay ibnu rajab culimadu ku tacliiqiyeen ama ku tacaqubeen in waxa weeyaan dakaagiisii faraha badnaa uu ula galay inuu cilmu kalaamka galo oo dabadeedna masaa'il caqiide ah maaragtay uu falsafadii ahlulkalaamka uu kaga hadlo waxaanay culimada sunnada qaarkood sheegeen ibnu caqiil in lagu dhiniyo nimankaa muctasilada ah iyo la fadhiisigooda iyo magaranaysa ahlubidaca iska da ya siduu ibnu rajab yidhi kan asxaabuna yanqimuna cala bni caqiil tarajudahu cala bni lwaliid wabni tibbaan sheykhiy almuctazila wa kana yaqra'u calayhima fi mrin fi amri cilmi lkalaam wayadharu minhu fi bacdi alaxyaan inxiraafun can الsuna wa ta'awulun libacdi الصifaat walam yazal fihi bacdu dalika ila an tuwufiya raximah اllah waxa uu leeyahy ibnu rajab waxyaabaha lagu qabsaday ibnu caqiil waxaa ka mid ah la fadhiisigu la fadhiisan jiray nimanka ahlulbidace muctasilada la idhaah qaar kamid a oo uu odhan jiray waxaan doonayaa inaan shubahaadkooda ogaado dakaagiisii iyo maskax badnaantiisii baana u geystay bay culimadu yidhahdeen ya kadibna waxa uu nimankaa ka baran jiray ama cilmulkalaamka waxaana dhacday inuu ku ta'asuray oo ay raadeeyeen oo uu masaa-isha qaarkood sunnadii ka inxiraafay ilaa uu sifaadka qaarkood awilay oo ay taasi ku dhacday waxa u yihi dahabi axad alaclaami waxa uu yihi wa fardu zamanihi cilma wanaqla wadakan watafanunan ila anahu khalafa salafa wawaafaqa almuctazila fi cidat bidac nas'l llaha salaama faina kahrata tawaxuri fi cilmi lkalaam rubama adara bisaaxibih wa min xusni islaami lmar'i tarkuhu ma laa yacni waxa uu tilmaamaya hadalka ibnu rajab uu tilmaamay mid lamid ah waxaanu warkaa waxa ayiday maaragtay oo mid lamida sheegay inuu sunnada mararka qaarkood khilaafo ibnu caqiil kalaamkaa uu galay darteed sheekh islam ibn taymiya raximah llah sia dahabiyi ba u sheegeen hase yeeshee culimadu waxay dhaheen waxaa ta'hiiriyey la fadhiisuga ahlubidaca la fadhiisan jiray sidaa awgeed waa inaanad naftaada ya naftaada waa inaanad maaragtay kalsooni badan siinin oo aanad dadka ahlulbidaca dhegaysanin ama sunnada khilaafsan oo aanad is odhan adiga shubahaadku waxba kaa qaadi maayaan dad badan baa sidaa is yidhi dabadeedna lumay markii dambe raggaana waxaa ka mid ah yacni haddii dakaa cid badbaadinayo iyo maskax badnaani dee ibnu caqiilkaa culimadu ay ku ammaanayaan bay badbaadin lahayd oo runtii ay ta'hiirisay la fadhigu la fadhiisanayay dadka ahlubidaca ah ee sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam khilaafsan iyo hadyigiisii ama sifaadkii awilaya ama waxa weeyaan axaadiista nebiga alayh salaatu wasalaam caqligooda wax kaga sheegaya waxay culimadu tilmaameen yani masaladaas inay masale khatiira tahay oo ninkii cimraan ibni xitaan la odhan jiray waxa uu ammaanayaa oo aada iyo aada u ammaanayaa ninkii dilay cumar khadaab radia allahu tacaala canhu markaasu wuxuu leeyahay ninan lakacabsi badan buu ahaayo dilkii cumar iyo darbadii uu cumar ku dhuftay inuu ilaahay raalli ahaansho kaga heluu doonay ya una malayn maayo inuu raalli ahaansho dhammaanteed gaadhay mooyaane ya darbatan min taqiyin ma araada biha ila liyabluga min di lcarshi ridwanan inii la adkuruhu faaxsibuhu awfalbariyati cinda allahi miisana bukley waxaanu yani waxaan arkaa inay tahay yani darbadaa uu ninkaasi cumar khadaab ku dhuftay cabdiraxmaan ibn muljam miyaa la odhan jiray ha cabdiraxmaan ibn muljam waxa weeye waxa uu leeyahay ninkaasi cumar khadaab dilay waxa uu doonayo inuu ilaahay raalli aansho gaadho darbad iyo waxay ahayd yani nabar mid taqiya oo ilaahay xag maaragtay u calla kacabsi badan ka dhacday una malayn maayo markaan xasuusto ilaa inuu rabay inuu ilaahay janno kaga helo mooyaane ya ninka ninkaas taa u ammaanaya khaarijiga noqday nin ahlu sunnaa bu ahaa mataqaanaa meesha laga raacay dee gabadh khaarijiyadu jeclaaday ba la yidhi dabeedna waxa li war niyo iska dah gabadhaasi sunnada way ka dhacsan tahay waa intaasoo ay ku ku fidnaysaaye ka daa baa lagu yiri deedna wuxu uhi may may iyadaan ahlu sunno ka dhigaya isagii bay khaarij ka dhigtay ilaa uu gaadhay inuu dee cumar khadaab ciddii dishay uu dhahaa ilaahay bay raallaansho ku doonaya saa ogeed qofku inuu cidda uu cilmi ka qaadanaayo uu iska hubiyo diyaanadooda iyo inay sunnadii haystaan iyo inay bidcada ay ka dheer yihiin waa daruuri masalada noocaasana culimadu waxay sheegeen markaas amhiladaay sheegaan waxaa ka mid ah ibnu caqiil oo ilaahay zakaa iyo cilmiba siiyey inuu haddana ku ta'asuray nimankii ahlubidca loohan jiray waxaana culimadu idhahen wax badan oo kamid a wuu ka toobad keenay oo wuu ka soo noqday laakiin ashyaada qaarkeed oo uu ku dhintay ayaa jirta oo maaragtay bidicii uu nimankaa ka aaminay kamid ah nasal allah lana walahu alcafwa saas ayay sheegeen yani waxa weeye culimadu sida ibnu jawzi iyo ibnu rajab iyo wuxuu leeyahay sheekha maaragtay sheekh cabdisalaam asuxaymi ukida cala bni caqiil anahu khalafa salafa wawafaqa almuctazila fi bacdi almasaa'il faqad taahara bikalaami almuctazila fahuwa wain kana qad taaba min dalika waaclana arujuca can kuli ma yactaqiduhu aw mima sanafahu mima huwa mukhaalifun limanhaji salafi wakataba dalika bikhatih waashhada calayhi jamca min alculamaa wuu ka soo noqday wixii sunnada khilaafsanaa ee uu maaragtay ama caqiidaysnaa ama uu qoray waxaanu arrintaa ku qoray soo noqoshadiisa qoraal iyadoo ah culimo jamac culimada ka midna markhaatiba uga dhigay kama dakara dalika ibnu jawzi waibnu rajab wagayrihima ilaa anahu baqiya muta'ahiran bihim fi bacdi masaa'il ilaa masaa-isha qaarkood oo dafiif ah oo maaragtay khafi oo qarsoon ayaa uu ku dhintay buu leeyahay sheekhu ibnu caqiil raximah llah raxmatan waasica huwa wagayruhu min ahli sunna waxa uu leeyahay waxa uu dhintay ibnu caqiil baghdad buu ku dhintay shan boqol iyo saddex iyo tobankii hijiriga jumaad lula bisha la idhaa baanu dhintay waxaanu nihi wuxuu dhashay jumaad alaakhira soo maha jumaad lulana uu dhintay haddaynu tarjamada sheekha intaa ku dhaafno kitaabka iyo qiimihiisana intaa ku dhaafno kitaabkani waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka hadlayaa alaadaab asharciya aadaabta sharciga ah ee qofka muslimkaah inuu ka adab dhigto looga baahan yahay adabtana ama aadaabna culimadu waxay idhaahdeen waxa aadab la yidhaahdaa waa isticmaalu lkhuluqi aljamiil kitaabka magaciisa waxaa la idhaahaa fusuulu alaadaab wa makaarimu alakhlaaq waxaanu ina odhan doonaa sheekhu waa nubdo yar iyo kelimaad kooban oo ku saabsan markuu kitaabka bilaabo oo ku saabsan aadaabta iyo makaarimu alakhlaaqa hadihi nubdatun min fusuuli alaadaabi wa makaarimi alakhlaaqi almashruuca saasuu ina odhan doonaa marka waxa mawduuca ay ku saabsan tahay waa aladab wa makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan iyo dhaqamada fiican iyo adabta la rabo qofka muslimka ahi inuu ka edab dhigto nin ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo aadaabtaas waaynu sheegi doona waxa looga jeedo ma aha macnaheedu marka la leeyahay shaygaasi adabta wanaagsan iyo akhlaaqda fiican buu ku jiraa in aanu waajib ahayn ee edabtu waxay leedahay wax waajiba waxay leedahay wax sunno ah waxay leedahay waxyaabo la rabo qofka muslimka inuu ka aa inuu ka aadaab dhigto laga nahyinayo loo diidaayo oo la leeyahay ha samaynin oo ka dheerow oo yacni samaynteedu ay xaaraan tahay ka tegiddeeduna ay adab adab iyo khuluq wanaagsan tahay marka adab waxaa la yidhahda culimadu yidhaahdeen waa isticmaal alkhuluq aljamiil akhlaaqda wanaagsan ee quruxda badan leh inaad isticmaasho ayaa adab la yidhahda waxa uu yidhi xaafid ibnu xajar aladabu huwa isticmaalu maa yuxmadu qawla wa ficlan waa waxa inaad isticmaasho wixii la mahadiyo ee wanaagsan ee qofka lagu ammaano ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqoto ama wax la samaynaya ha noqoto ama wax lagu qawlaya ha noqoto wa cabara bacduhum canhu biannahu alahdu bimakaarim alakhlaaq culamada qaarkoodna adab markay tacriifinayeen waxay idhaahdeen waa makaarimu lakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan inuu qofku ku dhaqmo oo qaato saa ogeed baa ilaahay rasuulkeena sala allahu alayh wasalam wuxuu ku ammaanay inuu akhlaaq caiima ku sugan yahay ilahay wuxu uhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim ha yani waxa weeyaan akhlaaq wanaagsan ayaad ku sugan tahay baa nebiga sala allahu alay waslam lagu yiri khuluqiisuna siday caaisha sheegtay wuxuu ahaa qur maaragtay qur-aanka ayuu ahaa abu dar radi allahu tacaala canhu markuu nebigu diray waxa abu qaala liakhiihi qaala abu darin lamaa balagahu mabcathu nabiy abu dar markii nebigu inuu soo baxay ay soo gaadhay ayuu walaalkii soo diray markaasu wuxuu ku yidhi ninkaa u tagoo warkiisa soo dhegayso la leeyahay waa nebiga soo baxay markaa bal igu soo noqo warkiisa intaad soo dhuuxdo dabadeedna wuxuu markuu ku soo noqday ayuu walaalkii wuxuu ku yidhi markuu nebiga sifaynayey ra'aytuhu ya'muru bimakaarimi alakhlaaqi bukhaariay ku taala waxaan arkay inuu amraayo waxaan soo arkay nin sifadaa leh oo amraayo makaarimul akhlaaq akhlaaqda teedii wanaagsanayd ee sharafta iyo wanaagga lahayd amraaya ayaan soo arkay markaa rasuulka sala allahu alay slam wuxuu ahaa dadka cidda ugu akhlaaq yani waxa weeyaan wanaagsan ayuu ahaa nebigu alayhi salaatu wasalaam axsana annaasi khuluqan buu ahaa bay dhahe saxabada rasulka sala allahu alay slam rasuulku sal ly sl wuxu ahaa axsan annaasi khuluqan ah dadka dabeecad iyo akhlaaq iyo maaragtay ugu wanaa dad ka ugu wanaagsan ba rasulku sal la alay slam akhlaaq macnaheedu waxa weeyaan taasi hadday edab tahay alakhlaaq waa jamcu khuluq bay culimadu yidhaha khuluq jamceedi weeyaan waa khuluq maxaa la yidhaha waa ismun lisajiyati alinsani wa tabiicatihi alati khuliqa caleyha qofka ilaahay wixii uu ku abuuray ee dabeecada ayaa akhlaaq la yidhahda taa macnahedu waxa weeyaan maaha macnaheedu in qofku dabeecad aanu kasban karin culimadu waxa dhahen akhlaaqda wanaagsan waxay u qaybsantaa wax muktasaba iyo wax jibiliya waxa uu qofku kasbado oo uu isagu waxa weeyaan naftiisa baro iyo wax jibiliya oo ilaahay ku abuuray muxuu ku yidhi saxaabigii maaragtay nabigu ku uri ina fika lakhaslata ina fika khaslatayni yuxibuhum allah warasuuluh ya waxaa laba laba dabeecadood oo ilaahay jala wacalaa iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin buu ilaahay ku siiyey buuri markaasuu nebigu wuxuu ku uhi waa alxilmu walanaat degenaanshaa iyo dulqaadka markaasuu saxaabigu wuxuu ku uri rasuulka ilahay ma waxaan kasbadayba isagoo wax ilaahay ugu abuuray markaasaa nebigu alayh salatu salaam wuxuu ku uhi bal jubilta calayha maya ilaahay baa saa kuu abuuray a waxay kutusinaysaa su-aasha saxaabigu in khuluqu wax la kasban karo uu leeyahay wax la kasban karo uu leeyahay akhlaaqda wanaagsan iyo makaarim alakhlaaq iyo adabta islaamka ee qofka muslimka inuu ka adab dhigto loo baahan yahay ayuu baabkani ku saabsan yahay ayuu kitaabkani ku saabsan yahay culimada islaamkuna kutub badan bay baabkaa ka alifeen oo ihtimaam badan ayay siiyeen sababta ay ihtimaamka badan u siiyeenna waxa weeyaan shareecadu waxa ay siisay ihtimaam aada iyo aada u badan ayay siisay baabkaas oo bal hadda haddaynu eegno rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi sida abu hureyra uu wariyey ee ibnu sacad iyo keyrkiiba soo saareen nebigu wuxuu yihi inamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa laysoo diray uun akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dhammaystiro kadalika rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yihi sida sahal ibnu sacd asaacidi uu wariyey kama cinda kama cinda abi sheikh wa abi nucaym alasbahaniyeyn waxa uu nebigu yihi ina allaha yuxibu macaaliya alakhlaaq ilaahay waxa uu jecel yahay akhlaaqda teeda sarraysa ee waxa weeyaan wanaagsan wayakrahu saftaafaha ilaahay akhlaaqda teeda hooseysa iyo dhaqamada hooseeya ee xunxunna ilaahay waa necab yahay wa fii lafdin ina allaha yuxibu macaaliya alumuuri wa ashraafaha wayakrahu saftaafaha sidaa ogeed baa culimadu kutub badan ay ka alifeen laba qaab baa inay culimadu baabka adabka wax uga alifeen imaa inay kutubtooda dhexdooda ku sheegaan oo iminka saxiixu imaam albukhaari waxaa ku jira kitaab la idhaha kitaabu ladab kadalik waa kutubta sunada waxaa ku jirta kutub la idhaha kutub aladab ama sunan abi daawuud ha noqoto ama tirmidi ha noqoto ama keyrkood ha noqoto marka wixii aadaabta iyo akhlaaqda ku saabsan bay halkaa ku ururiyeen wa imaa inay kutub gaara ka alifeen oo culimada qaarkood kutub gaara ayay ka alifeen qaar mukhtasar iyo qaar mudawalaba waxaa ka mid a culimada kutubta gaarkaa ka aliftay baabka aadaabta dee bukhaari saaxibu saxiix waxa uu leeyahy kitaab la idhaha aladab lmufrad oo aada u qiimo badan oo xadiistii rasuulka sala allahu alayh wasalam ee baabkan kusoo aroortay maaragtay makaarim alakhlaaq ku saabsanayd uu ku ururiyey waana kitaab cadiima waxaa ka mid a kitaab kitaabka la dhaha makaarim alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan iyo kitaab kaloo la dhaha masaawi alakhlaaq waxaa le caalim la dhaha kharaa'iti ayaa labadaba leh waxaa ka mid ah kitaabka ibnu xibaan uu leeyahy la dhaha rawdat alcuqala wa nushat lfudala oo ku saabsan akhlaaqda wanaagsan iyo waxa weeyaan akhlaaqda wanaagsan iyo kuboorinteeda ta xun iyo ka tegiddeeda waxaa ka mid a kitaabka umaawardi le ilaha adab addunya waddiin adabtii adduunyo iyo diinba aad ku dhaqmi lahayd sidaa awgeed culamadu adabta waxay u siiyeen ihtimaamka intaan leeg kutub badanna waa ka alifeen kuwa mukhtasaraadana waa ka alifeen kitaabka aynu haynaa kamid a kutubta mukhtasarkee laga alifay waxaa ka mid a xataa culimada qaarkood waxay ka alifeen manduumaad iyo maaragtay gabayo markii dambena la sharaxay ayay ka alifeen oo waxa uu leeyahay ibnu cabdilqawi caalimka la dhaha kitaab la yidhaha manduumat ladaab manduumat ladaab oo aada u qiimo badan salafku aada iyo aad bay waxay ugu dadaali jireen in adabta lagu dadaalo khaasatan qofka muslimka ah ee daalibulcilmiga khaasatan gabadha muslimada ah inay ku dadaasho adabta aad bay aad bay ihtimaam badan usiin jireen waxaa laga wariyey cabdillahi bnu cabaas sida abu tahir asilifi uu ku wariyey kitaabkiisa muntakabka waxa uu yihi cabdillahi bnu cabaas wuxuu yihi udlub ladab utlub aladab fainahu ziyadatn fi lcaqli caqliguu kobciyaa daliilun cala almuru'ati dadnimada qofkana wuu tilmaamaa mu'nisun fi lwaxdati marka aad keli noqotana waa la dugsadaa wa saaxibun fi lqurbati markaad qariib tahay oo waageyni beled aad ku tahayna waa mid saaxiib kuu ah oo dee adabtaadu way ku ilaalinaysaa iyo akhlaaqdaadu wa maalun cinda alqila marka aad faqrido ee faramarnaani kugu dhacdo ee aad garadhow isa soo taagtana hanti haddaad akhlaaq haysato hanti baad haysataa akhlaaq haddaad haysato hanti baad haysataa laakiin hadduu qofku adduunyo haysto waxa weeyaan ama dad badan uu la joogo ama ciidamo hareeraha ka xigaan laakiin akhlaaq uu akhlaaq xun yahay agt dadka agtooda qiimo kuma laha miisaanna kuma laha waata laga naqli laga wariyey ibraahim annakhaci inuu yidhi kaanuu idaa ataw arajula salafku markay qof u yimaadaan saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam iyo taabiciintii iyo dadkii ahlu ahlu sunno ah markay qof doonayaan inay qiimeeyaan ama cilmi ay ka qaataan kaanuu idaa ataw rajula liya'khuduu canhu markay u yimaadaan qof si ay cilmi uga qaataan nadaruu ilaa samtihi waxay eegi jireen dhaqankiisa iyo wa salaatihi salaadiisa iyo wa xaalihi xaaladiisa edabtiisa iyo akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo salaadiisa iyo cibaadadiisay dhugan jireen oo eegi jireen hadday arkaan inuu nin toosan yahay waxbay ka qaadan jireen hadday arkaan inuu maaragtay aanay akhlaaqdiisa iyo edabtiisu wacnayn ama waxa weeyaan uu maaragtay masaawil akhlaaq uu ku dhaqmaayana waa ka tegi jireen oo waxba kamay qaadan jirin uma yaakuduuna canhu bu uri markay intaa iska hubiya ayay wax ka qaadan jireen ibnu cabdibar baa tamhiidka ku sheegay marka waa inaad maaragtay dhugmo badan u yeelataa cidda diin ka qaadanayso cidda diin ka qaadanayso cabdullahi ibnu mubaarak waxaa laga wariyey inuu yihi naxnu ilaa kathiiri min aladabi axwaju mina ilaa kathiiri min alxadiis xadiis badan inaan werino waxaan uga baahi badan nahay inaan akhlaaq badan dhuuxno oon edab badan samaysano oon edab badan waxa weeyaan ku dhaqanno ayaan u baahana walihaada ayaa imaamu malik raximah llah waxa uu arkay nin dhalinyara oo qurayshiya oo quraysh ka mid a markaasuu tal uu siinaya markaasuu wuxuu leeyahay raximah llah tacallam aladaba qabla an tatacallama alcilma adabta baro intaanad cilmiga baran waayo cilmi bilaa adabihi waa shajaratun bilaa thamara waa geed aan midho lahayn ma naf buu leeyahay ama aan hadhba lahayn geed aan hadh iyo midho toonna lahayn naf ma laha yani waxa weeyaan wax jiro wey waxaan jirin wey wujuuduhu kacadami cilmun bilaa adabna waa caynkaasa culimadu dhahay marka qofku waa inuu cilmigii ka dheefaa adab iyo akhlaaq iyo samti iyo hadyi wanaagsan waa inuu ka dheefo hadalka imaamu malik tacalam alcilma adaba qabla an tatacalama alcilma ibnu mudafar baa ku wariyey fi qaraa'ibi malik kadalika ikhwani waxaa laga naqliya waaa waxaa ka ka ka soo aroortay cabdillahi bn mubaarak marla inuu yihi laa yambl laa yambulu rajulu binawcin min alcilmi qofku ku ku soo bixi maayo oo ku horumari maayo oo qof lagu lagu tixgeliyo noqon maayo nooc cilmiga ka mid a oo cilmi nooc cilmiga ka mid a qofka looma furayo oo qof ku maaragtay lagu hiigsadana noqon maayo maa lam yuzayin camalahu biladab intaanu maa lam yuzayin cilmahu biladab intaanu cilmigiisa iyo camalkiisa edab aanu ku qurxinin oo qofkii noqon maayo qof lagaga daydo waxa weeyaan lagu hiigsado ku soo baxa oo ku muuqda nooc cilmiga ka mid ah ilaa iyo uu edab isku qurxiyo marka adabtu waa ruknun rakiin oo waxa weeyaan diinta islaamka ka mida iyo akhlaaqu qofku inuu maaragtay akhlaaq yacni afkiisa iyo adinkiisa iyo jawaarixdiisa inuu ka adkaado oo waxa weeyaan qofku uu diintiisa iyo akhlaaqdiisa hagaajiyo khaasatan hadduu taalibu cilmi ama caalim yahay wa khaasatan hadday gabadh muslimada tahay waxaa looga baahan yahay inay adabta teeda ugu wanaagsan ay qaadato hadday noqoto markay gurigeeda dhex joogto iyo hadday noqoto marka ay suuqa u baxayso iyo hadday noqoto markay cilmi dalbayso iyo hadday noqoto markay dadka la dhaqmayso intaba inay noqoto qof adabtii islaamku ka muuqato oo ka turjunta yacni waxa weeyaan xayaaga iyo xishoodka iyo waxa weeyaan dhowrsanaanta iyo asturnaanta iyo adabta iyo socodeganaanshaha iyo dadka waxa weeyaan markay dhex marayso inaanay suuqa ka qaylqaylin malaimka stail bay bay noqotay in suuqa habluhu ka qaylqayliyaan ya waxa weeyaan maaragtay qayladooda meelaha laga maqlo may ahayn dadka muslimaadka ah edabtooda kamay mid ahayn xad iska daa dumare rag edabtooda kamay mid ahayn iyo akhlaaqdooda inay suuqaga ka qaylqeeliyaan rasuulkeena calayhi salaatu salaam waa saxaabadiisu waxay yidhaaheen faacish mutafaxishana mu ahayn oo carab xun oo af xun oo aflagaado badan manu ahayn nabigeenu alayhi salaa oo dadka aflagaadeeya manuu ahay nabigu calayhi salaatu wasalaam sakhaban fi laswaaq mid suuqaga ka qayliya inanta muslimadda ahi waa inay edabteeda ilaaliso markay suuqa marayso markay gurigeeda joogto waa inaanay isku si u dhaqmin markay maxaarimteeda la joogto iyo markay dad ajaani rag ajaaniba dhexdooda marayso ha waa inaanay isku si u dhaqmin markay gurigeeda joogto ee ninkeeda la joogto oo waxa weeyaan iyo markay suuqa marayso inan muslimada oo suuqa maraysa oo tafaa haysataa oo waxa weeyaan maaragtay aanad kala garanayn inay dhar xidhan tahay iyo inay qaawan tahay laga yaabo inay kaawanida u dhow dahay oo ilbaxnimo saa u haysato masaa'ibta adduunka ka jirta ayay maanta ka mid tahay marka waa in samtiga iyo hadiga wanaagsan iyo akhlaaqda fiican lagu dadaalo intuu qofku akhlaaqdiisu wanaagsan tahay buu diintiisuna ay tahay inta akhlaaqdaadu ay tahay bay ayaa jannada meesha aad ka gaadhaysaan ay tahay marka waa in aad akhlaaqda teeda wanaagsan yani waxa weyaan lagu dadaalo wuxuu yihi ibnu qayim raximah llah adabu lmari adabu lmari cunwaanu sacaadatihi wa falaaxi qofka akhlaaqdiisa iyo aadaabtiisu waa cinwaanu falaaxihi wa sacaadatihi badhaadhihiisa iyo guushiisa ayay u tahay cunwaan daliil adabu lmari cunwaanu sacaadatihi wa falaaxi ya wa qilatu adabihi buu lehay adabtiisa oo yaraataana waa cunwaanu shaqaawatihi wa bawaari waa calaamad ku tusinaysa shaqinimadiisa iyo inuu guul daraystay iyo halaagiisa ku tusinaysa wey waxaad arkaysaa dadka qaarkood markaad soo qaado adoo dad la jooga waxaa lagu odhanayaa alla ilaahay muxuu akhlaaq ku manaystay alla maxaa akhlaaq la siiyey saasaa lagu odhanaya dadka qaarkood markaad sheegtana qofka aad u sheegtaa wuxuu odhanayaa kaas ilaahay sharkiisa haynagaga filaaw saas odhanaya rasuulkeenuna wuxuu sheegay dadku waa laba nooc markay dhintaan qolo waxa weeyaan ummadda islaamka oo dhami waa wanaag bay ka sheegaysaa qaarna buu nebigu sal alla dadku waa mustariix iyo mustaraaxu miligu nebigu alay sala sl waa mid laga ra waa mid isagu raaxaysta oo hamigii adduunya iyo qamigeedi iyo xusnigeedii ka ka raaxaysta oo ilaahay agtiisa iyo raalli ahaansho iyo janno iyo waxa weeyaan naciim u gudba oo adduunye ka raysta iyo hamigeedi iyo qamigeedi nooca labaadna ka labaadna nebigu waxa weeyaan buuri mustaraaxun minhu waa mid arlada iyo dhulka iyo dhirta iyo dhagaxa iyo samawaadka iyo dhulka waxa saaranba ay ka raaxaystaan oo markuu dhintay alxamdu lilah limaada lisuu'i khuluqihi wa qilati adabihi akhlaaq xumadiisa iyo aadaab daradiisa darteed ayaa ummadda islaamka ah iyo makhluuqa ilaahay uu abuurayba ay uga waxa weeyaan maaragtay acuudubillaysanayaan markuu dhintana ilaahay ugu ugu mahadinaya marka waa inaanad kaa noqonin a waa inaanad kaa noqonin walaalayaal wallaahi gabadha muslimadda ahi xayaaga iyo xishoodka iyo samtiga iyo hadyigii ay lahayd iyo maanta halkaaynu taagannahay iyo sidaynu ku sugan nahay waa wax aada iyo aada u kala fog waa wax aada iyo aada u kala fog waa in lagu dadaalo taas oo maaragtay aan la dayicin waxa yuri ibnu qayim fama istujliba khayru dunya waalaakhirati bimidli ladab adduunyo khayrkeed iyo aakhiro khayrkeed adab wax lamida laguma keenin wala stujliba xirmaanuhaa bimidli qilati ladab edab la-aan wax waxa weeyaan khayr lagu a khayr laguma xarimin wax edab la-aan lamida buuri waxa weeyaan oo khayr badan ayay qofka ay ka xarintaa sidaas ayay buuri si awgeed walaalayaal waa in adabtaa lagu dadaalo oo la barto oo laga dhaqan dhigto oo aada iyo aad loogu dadaalo cilmiga in lagu dadaalo camalkiisana lagu dadaalo wey camalkiisana waa in lagu dadaalo waa in gabadha muslimadda ay hiigsato ummahaatu lmu'miniin mu'miniinta hooyooyinkii mu'miniinta oo aynu dowlad dowlaadka ka mida taariikhdoodii iyo siyarkoodii ku akrinay waa inaad hiigsato oo aada qudwo ka dhigato ood caaisho iyo khadiija iyo umusalama iyo zaynab aada ku dayato oo kuwa aad ku sargoosato oo aad iyaga tiigsato oo aad taariikhdoodii dib u akrido waa inaanad ku sar jaranin dadka waxa weeyaan fasaqada ah ee waxa weeyaan maca yani ilaahay caasiyey ee dumarka ah ama kuwo heesa ha noqdaan ama kuwo waxa weeyaan isqaawinta iyo iyo iyo akhlaaq xumada lagaga dayda ha noqdaan oo maaragtay dadku waa maara ku ku caan baxay sida kuwa la yidhaaho waxa weeyaan isteelle iyo dhar iyo waxbay xayeysiiyaan ama kuwa islunlula ee waxa weeyaan meelaha iska lullaha noqdaan waa inaad noqotid gabadh muslimad ah oo kuwaas akhlaaqdooda ka dheer akhlaaqdii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo ummahaatu lmu'miniin iyo fatima bintu maxamedin sala allahu alayh wasalam kuwaa waa inaad qudwo ka dhigatid oo ay hadigaaga iyo samtigaaga iyo dhaqankaaga ay ka muuqato waxaad arkaysay ama taaka laydin sheegaayey dee inay hablii muslimaadka ah ka mid ahaayeen qaar marka la hoynayo oo guryahooda la geynayo iyo arooskooda marka la dhigaayo dee la raacinayay kutubtii cilmiga sababtu maxay ahayd iyaga ahlulcilmi ahaa ya inana maxaa lasoo raaciya aroosyada inaan ka fikirna ya inantu inantu bal waxa la raaciyo talo kitaab qur-aan ku jira calaa kulli xaal halka aynu taagannahay uma waxaa kamid ahayd dumarka muslimaadka yani qaar cilmiga adduunku iyaga u daba fadhiisan jiray waxaan meelo badan ka sheegay ibnu sirin inanuu dhalay raximahullah dee inay waxa weeyaan ay ninkeedii ku tiri aroortii caawo aroortiis habeenkiis ugu horreysay markay aro arooskooda inay ku tiri waxaad ka warantaa aroortii markuu siri kalla xagaad qabanaysa dee xalqadii ibnu sirin baan qabanaya buri oo cilmigaasaan isleey uu ku dhaafi markaasay tiri ma intaas uma doonaysaa cilmigii ibnu sirin anaa ayaa halkan fadhiisa ku tiri anaa cilmigii iyo waxaad doonaysa wa isugu kaa daraye ya bal hadda halkan fadhiiso marka maanta kuwaas ma la hiigsanaya talo talowse ma lahaya qofku intuu hame himo leeyahay oo waxa weeyaan doonayo inuu khayr hiigsado ayaa tamiirtiisuna ay noqonaysaa marka waa in dadka kuwooda akhlaa yani khayr kale lagu daydo ulaa'ika aladiina hadaahum allahu buu lahi kuwaas waa kuwa ilaahay hanuuniyey fabihudaahum uqtadii buu lahi hanuunkooda ku dayda nebi maxamed aa lagu leeyay alayhi salaatu wasalaam inta ambiyadii iyo saalixiintii loo sheegay rasulka sal alay slam marka waa in sidaa lagu dadaalo dersigeynu maanta halkaas ku joogayaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk